إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu allaha qadaro aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgalle isugu jira duqayn iyo weeraro toos ah oo lagu dilay saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xabashida etoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada luuq ee gobolka gado ku dhowaad shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo toos ah oo iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex maray deegaanka jannaale ee shabeellaha hoose mid ka mida culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay cudurka korona ee shisheeyaha lagu ciqaabayo ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska uu hore ugu dhacay cudurka covid nteen ayaa laga dayrinayaa xaaladiisa maamulka puntland ayaa ka hadlay mas-uul ka tirsan maamulkaas oo ay weerar ku qaadeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddoomiyihii hore ee hiiraan uu xilka ka qaaday maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay in mar kale uu weerar ku soo qaaday madaxweynaha maamulkaas iyadoona xiisad ay ka taagan tahay hiiraan qodobadaas ayaad saaka warkeena ku dhegaysan doontaan ee u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiyo fidsan howlgalle isugu jira duqayn iyo weeraro toos ah oo lagu dilay saraakiil ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose gobolka jubbada hoose saacadihii lasoo dhaafay waxa uu martigeliyey weeraro kala duwan oo isugu jira kuwa toos ah iyo duqaymo oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolkaas haddii aynu ku horumarno weerarka tooska ah waxa uu ka dhacay deegaanka kudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaal muddo kooban socdee oo ay mujaahidiinta ku qaadeen difaacay halkaas ku lahaayeen ciidamada maamulka jubbaland ayaa natiijada waxay ku soo dhammaatay in dagaalkaasi lagu dilo laba sarkaalo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugnaa xerada la weeraray saraakiisha la dilay ayaa magacyadooda waxaa lagu soo gaabiyey maxamed iyo sidoo kale cabdi geelow dhowaana ay ahayd markii sidan oo kale weerar dhabagal ah oo meel u dhow kudhaa ka dhacay ciidamada jubbaland looga dilay afar askari halka shan kalena looga dhaawacay qoryihii ay wateenna laga qaatay sidoo kale weerar duqeynaha oo ay geysteen guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka dhacday xerada baarsanguuni ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland duqeyntan oo dhacday maalintii shalay ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland ee xerada ku jiray ilaa labaatan madfac ayaa la sheegay inay ku dhaceen gudaha xerada iyadoona intii ay duqeynta soctay xerada ay ka kala firxadeen ciidamada maamulka jubbaland natiijada duqayntan ayaa waxa ay naqatay ugu yaraan hal sarkaal inuu xerada ku dhaawacmo kaas oo magaciisa lagu sheegay cabdulaahi jaad horeyna sidaan oo kale marar badan ayay guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay duqeymo culus ugu garaaceen xeradanna way ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland oo ay marsii horeyse qasab ku keeneen ciidamada maraykanka qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xabashada etoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada luuq ee gobolka gado gobolka gado saacadihii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo lala egtay kolonyo ciidamo xabashi etoobiyaan ah kuwaasoo sida la sheegay kasoo tallaabay xuduud beenaadka ay la wadaagaan soomaaliya kolonyadan ayaa waxa ay marayeen meel u dhow degmada luuq waxaana lala beegsaday laba qarax qaraxa koowaad ayaa waxaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen saraakiil miina baarayaal xabashi ahaa halkaasna waxaa ku burburay gaarihii qarax lala beegsaday iyadoona dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen inta badan saraakiisha miinabaarayaasha ahaa ee saarnaa gaariga sidoo kale qaraxa labaad ayaa wuxuu haleelay gaari ay saarnaayeen askarta xabashida sidoo kale isna waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray qaar ka mid a ciidamadii saarnaa gaariga waxaana halkaas ku burburay sidoo kale gaarigii qaraxa lala egtay markaana shabeellaha hoose ku dhowaad shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaal toos ah oo iyaga iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex maray deegaanka jannaale ee shabeellaha hoose maalintii shalay dagaal toos ah ayay soo qaadeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ay la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan halkaas ay geeyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa yuganda dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu jiro khasaaro culus oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalk maadaama dagaalka lagu kadiyey inta la xaqiijiyey afar askari ayaa dagaalka looga dilay halka sidoo kale kuwo kale oo dhaawacna ay jiraan maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si xiriir ah uga dhacayay magaalada jannaale dagaalo iyo sidoo kale duqaymo ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaana magaalada gaalkacyo sarkaal sare oo ka tirsan maamulka puntland ayaa dhaawac halis ah waxa uu ka soo gaaray weerar qaraxa oo ay la beegsadeen guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxan ayaa waxaa lagu weeraray sarkaal ka tirsanaa waaxda canshuuraha ciidamada kaasoo ku sugnaa qaybo ka mid a magaalada gaalkacyo sarkaalkan ayaa waxaa lagu magacaabayay cabdi guub guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban gobolka mudug oo ka hadlay qaraxan ayaa wuxuu sheegay in dhaawac halisa uu soo gaaray sarkaalkan haddana la sheegayo in laga jaray lug halka sidoo kalena gacantiisa ay halis ku jirtay guddoomiyaha mudug ee maamulka puntland oo lagu magacaabo axmed muuse nuuri ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda maamulka puntland ay qasan tahay weeraro halis ah in ay ku soo qaadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale sheegay inay soo gaarayaan degniino halis ah waxaan saakay min subaxdii hore baa nin oday oo wasaaradda maaliyadda u shaqeeya oo la yidhahda cabdi gubocaan ahaa weligii shaqaalo dawladeed ahaa gaarihiisii qarax ka dhacay dhaawac culus culus culus baa gaaray waxaa igu dambeysay aniga hadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo meel baan mugsho ku jira hawl baan haynahay isagoo saalada qalliinka ku jira kollay lug waa go-aysaa baa la yidhi gacan waa ka harakaysan yahay nin waayeelo sideetan jir oo sokor iyo dhiikarba qabuu ahaa gurigiisuu ka soo baxay maya tuwanka qaraxa in baabuurta qaraxeedii la keenay in suusaidkii la keenay waa sirdoonku marar badan bay digniinna siinayeen hadalka ka soo yiray guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay sidoona kale guddoomiyahan uu sheegay inuu ka badbaaday weerar halis ah oo naftiisa ay ku doonayeen inay ku dhaafiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay cudurka korona ee shisheeyaha lagu ciqaabayo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa muxaadaro uu ka jeediyey masjid ku yaala magaalada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe waxa uu kusoo hadal qaaday cudurka korona ee caalamka kusii faafaya kaas kaas oo shisheeye aad u fara badan laayay islamarkaasina kuwo kale ay isbitaalada la jiifaan waxa uu sheegay in cudurkani uu yahay ciqaab allah subxaanahu wa tacaala uu uga aargoosanayo addoommada asiga ku caasiyey islamarkaasina dulminaya diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah
adduunyadu waxay maraysaa xilli isbeddel uu ku dhacay muddo laga joogo laba bilood iyo maalmo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka aarsanayay gaalada kufrisay ee aayaadka ilaahay diiday ee awliyadiisa la dagaashay oo diinkiisa alle in allah shareecadiisa laysku xurmiye hor istaagtay alle subxaanahu wa tacaalaa waa mid aargoosashadiisu ay adag tahay wey waxaan muslimiinta maanta u soo gudbinaynaa shantii waddan ee ugu kibir badnaa caalamka ee ilaahay diinkiisa ka socon waaye awliyadii ilaahay laayay sida ilahay ula dhaqmay jala wacala alle wuxuu yidhi subxaanah walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa waxaanu dhadhansiinaynaa cadaab dhow baanu dhadhansiinaynaa dabaylaanu ku diraynaa cuduraan ku diraynaa masaa'ib baanu ku kicinaynaa duuna alcadaabi alakbari cadaabka weyn intayan gaalo gelin lacallahum yarjicuun say allah ugu laabtaan waman adlamu miman dukira biaayaati rabbih yaa ka dulmi badan dad aayaadka ilaahay la xasuusiiyey uma acrada canha aayadaha alle ka jeestay allah wuxuu yidhi innaa min almujrimiina muntaqimuun annaga weeye kuwa gaaloobay kuwa ka aarsada awi qawmi nuux awi qawmi huud awi qawmi saalix ayna fircawna wa haamaana aladiina takabbaruu calaa wajhi اlardi dhulka korkiisa ku kibray alle wuxuu yidhi subxaanah fasaba calayhim rabbuka sawta cadaab cadaab kala nooca baa rabbigaa ku shubay ina rabbaka labilmirsaad kuwa diinta ilaahay ka socon weyda ee alle ku kufrayay awliyadiisii laayay sidaasaanu ku samaynaynaa kadalika nafcalu bilmujrimiin waylun yowmaidin lilmukadibiin maalinta qiyaamana hoog iyo cadaab adag wuxuu u yaallaa kuwa allah iyo rasuulkiisa beeniyey muslimiintu maanta waxaa waajib ku ah inay ku farxaan halaagga ilaahay gaalada halaagayo maxaa laa cibaado weeye alle subxaanahu wa tacaala marka uu gaalada halaago muslimiintoo dhan waxaa ku waajiba sujuudu shukri inay u dhacaan shukran lilaahi caza wajal alle wuxuu yidhi subxaana falowlaa id jaa'ahum ba'sunaa tadaracuu ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون محاكو حقي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله وحده سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا إمي سباس بقى الله كدري قالوا إمي سدبيلاء الله كبحيي إمي سبياء الله كفري إمي سعذاب بقى الله كدري ما أين كعبر قاذني فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا بس كي يقمركوا يمد هذي تضرع لهايين يا الله لا من لهايين ولكن قست قلوبهم قلوب تودي بقت كاتي وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أمريكان ليرا فرنسا ليرا هذا جرمن كان ليرا هذا تلياني إنجليز بان ليرا هذا أود بان لنا وحول بيسقمان إسقام عنه وإحنا جهر إيمان كرم ماله كون كان بقى للعب وده مجرو كون كان بيسقى إسكي يمد قلوب تودا اللهم تضرعين اللهم إن الله بانين sheekh fu-aad maxamed kalaf waxa uu dadka muslimiinta kula taliyey in ay ducaystaan islamarkaasina allah ay ka baryaan in shisheeyaha uu halaago maadaama uu ka soo horjeedo diinta islaamka iyo dadka mu'miniinta ah waxaa la rabaa muslimiintu musiibada gaalada maanta ku dhacda inay ku farxaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay oo naga shukrinaynaa bilaadu lmuslimiin alle waa ka ilaaliyey haddana allah waxaan ka baryaynaa gaalada cadaabkiisa allah inuu u kordhiyo muslimiintana allah inuu ilaaliyo sidaa daraaddeed awliyada alle marka la laayo fa kam min mu'minin bay america iyo sbain iyo faransa iyo talyaani isla socda fakam min muminin bay ku dileen fii bilaadi afghanistan fakam min muminin bay ku dileen fii bilaadi alciraaqi washaabi wa fi lyamani wa fi somaal dhegayso imaam albukhaari bisanadin saxiixinna waa ku wariyey allah wuxuu leeyahay subxaana man caada lii waliyan owliyadayda dadka la colay hal weli kaya ninkii la colaytama imisay la colaytameen gaalo maraykan iyo talyaani iyo faransiis imise awliye ilaahay bay laayeen away mu'miniintii jihaadka hoggaamin jiray away raggii yeman lagu laayey away kuwii soomaaliya lagu laayey away kuwii ciraaq lagu laayey away mu'miniintii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi allah wuxuu hal weli awliyadayda nin ka mida ninkii la colaytama dagaal baan ogeysiinayaa buu alla yidhi dagaalkii allah soo baxay subxaanahu wa tacaala waxay iska dhicaysa america waa kan alle subxaanahu wa tacaala masaajidka lagu caabudo oo dadku addoommada u yihiin kaaha iska dhiciso waxaan rabnaa marka muslimiintu inaad horta ogaataan gaalada in la habaaro oo habeen iyo maalin la habaaro oo sujuudda lagu habaaro oo habeenka qiyaamuleylka lagu habaaro oo salaadaha gadaashooda lagu habaaro xilliga ay dacwadu ay mujaabada tahay in la habaaraaye waa cibaadee ogaada inaydan ka gaabinina maxaa yeelay waa dariiqatu lambiyaa'i weeye ambiyadaa gaalada habaaray cudurka korona oo caalamka aad ugu faafay wuxuu ugu daran yahay waddamada reer galbeedka sida maraykanka iyo waddamada ku yaalla qaaradda yurub waxaana xusid mudan in maalin waliba waddamada qaarkood ugu yaraan boqolaal ay ka dhimanayaan kuwa kalena kasii badan ay ka dhimanayaan iminka waxaa aad loo baadigoobayaa iminka waxaa aad loo baadigoobayaa iminka waxaa aad loo baadigoobayaa qarash badanna lagu bixinayaa sanaadiiqda meydadka la geliyo halka markii hore maalin waliba lagu howlanaa samaynta iyo iibsashada hubka lagu gumaadayo dadka muslimiinta ah
war ku saabsan ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo ayaa idinku soo maqan balse markaan guddoomiyihii hore ee hiiraan ee uu xilka ka qaaday maamulka hiirshabelle ayaa sheegay inuu mar kale weerar ku soo qaaday madaxweynaha maamulkaas iyadoona xiisad ay ka taagan tahay hiiraan cali maxamed caraale oo ah guddoomiyihii hore ee hiiraan ee maamulka hiirshabelle oo dhowaan xilka ay ka qaadeen maamulkaas ayaa shir jaraayad ee uu ku qabtay magaalada beledweyne waxa uu ku sheegay in weerar culus ay ku soo qaadeen ciidamo ilaalo u ah madaxweynaha maamulkaas maxamed cabdi waare ninkan oo sheeganaya in ilaahi hadda uu yahay guddoomiyaha rasmiga ee hiiraan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka badbaaday cidna aysan waxba ku naqan weerarkii saaka ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka hiiraan ex xaruntii hore ee gobolka ee ahaa meeshii xarunta gobolka hore u ahaa jirtay intii aan la samaynin xarunta hadda aan fadhiyo ayaa saaka waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo staff u ah madaxweynaha hirshabeelle ama ka amar qaata madaxweynaha hirshabeelle saaka markay saacaddu ahayd sagaalkii subaxnimo waxay soo qaadeen weerar waxaan rabaa inaan caddeeyo in mar labaad weerar lagu soo qaaday xarumaha iyo xafiisyada dowladda ex xaruntii hore gobolka dowladda hoose isla markaana maxaan ku dhahdaa uu madaxweynuhu ciidamadii staff ku ahaa beledweyne joogay iyo baabuurtii gaadiidkii staff ku ahaa isaga gaarka ahaa ee aad arki kartaan masawiradooda ee bigjaradooda iyo tuutaysan oo ay la socdaan qaar ka mida ciidamada ee maxaan ku dhahdaa ilaaladu ah ee maanta ku duuleen halkaas waxay maxaan ku dhahdaa waxa dhacay xabado waxa dhacay maxaan ku dhahdaa shil sidaa darteed waxaan cambaaraynaa weerarkaas halka la soo qaaday maalmihii lasoo dhaafay gobolka hiiraan waxaa ka taagnaa xiisad adag oo u dhexaysa guddoomiyahan xilka laga qaadayay sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle uu ugu weyn yahay madaxweynaha maamulkaas maxamed cabdi waarre guddoomiyahankii ka horeeyey ayaa xiisad ka dhalatay isla markii xilka laga qaadayay waxaa ku dhintay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaas halka warkan dhegaystayaal saaka uu idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ra-iisul wasaaraha ingiriiska uu hore ugu dhacay cudurka covid nteen ayaa laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaad ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson ayaa waxaa la dhigay cisbitaal kadib markii xaaladiisa caafimaad ay kasii dartay ra-iisul wasaarahan ayaa in cudurka uu ku dhacay waxaa la shaaciyey toban maalin ka hor waxaana intaas uu ku jiray gurigiisa toban maalin kadib ayaa waxaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada london kadib markii ay sii kordheen calaamadaha lagu yaqaano cudurka covid nteen waxaa ka mid a calaamadaha lagu sheegay inay sii korortay qandhada jirkiisa ka muuqata ninkan ayaa ilaa iyo hadda ah hogaamiyaha rasmiga ah dalka ingiriiska waxaana hadda wixii ka dambeeyey howlihiisa shaqo sii qaban doona wasiirka arrimaha dibadda tan iyo intii uu cisbitaalka ku jiro waxaana la qabanqaabinaya kulan guuddu ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda ugu sarraysa waddankaas oo looga arrinsanayo cudurka covid nteen oo kusii fiidaya dalka ingiriiska kaasoo lagu wado inuu shir guddoomiye wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa